waxaa sare u kaca laga dareemayaa qiimaha lakala siisanayo khudaarta noocyadeeda kala duwan guud ahaan suuqyada magaalada muqdisho sare u kacan ayaa waxaa sababay xirnaanshaha wadooyinka ku da-ay roobabka deerta waxaana gebi ahaan suuqa laga waayay qaar ka mid ah khudaarta suuqyada laga iibiyo magaalada muqdisho qaar ka mid ah ganacsatada iibisa khudaarta ayaa ka warbixiyey isbedelka ku yimid khudaarta barada horta maaduga waad qaali waa mafahanti calaa shaakiilada hadda labo door ee bare la gado marka hore hal door ee bar layla gadi jirin hadda kabacdi waxay isu socotaa afar door ama saddex door ee bar toddobaatan shis labaatan kun waayno waad dareemi kartaa roob haddii daa wax walba isbedelayaan wax kasta qaaliya naqaayan mo khudaarta hadda qiimaha sare u kacday maadaama oo xil roobaad ay tahay oo meel walba roob ka da-ay saas awgeeda khudaarta u qaalooday khudaarta ayaanta sarakac ayaa iska jira taasoo sababtay roobab ka do-aayo oo waddanka ka do-aayo oo meelo badan ka do-ay gobollada iyo meel walba ka do-aaya ayaa jirta qaali sarakacaas ayaa jira khudaarta sarakac aan sidaa u badnayn ayaan dareemaynaa halka cambaha qaar waxaa la gadaa nus doolar qaar waxaa la gadaa laba xabo hal iyo bar waa iskugu jiraan adi sida u kala wadayihin sida u kala yaryihiin waa sidaasaan gadnaa sarakac qiimi waa ku yimid sababtoo ah roobabka oo do-ay waddooyinkiioo xidhan baabuurtii iyo waddooyinkii isku xidhan waaye wax macnaha intaasaa keenta sarakaca khudaar waa soo gashaa laakiin waa isku xidhan baa jira oo magaalada iyo gobollada oo gobollada ah oo khudaarta naga soo gasha bardhada ayaanta iyadana waa kacsantah bardhada qaali waaye marka hore waa kiilada wax sidaasaa la gedi jira oo hal dollar iyo wax ka yar laak hadda waxay tahay laba dollar iyo wax saas inay tahay basal gaduuda iyo wax sidaas waa qaali waa xiliyadan oo kale waxaa isbeddel ku yimaada khudaarta suuqyada magaalada muqdisho taasi oo saameyn ku yeelato guud ahaan bulshada ku nool muqdisho